adeega embeesada oo ah adeeg lacagaha la iskugu diro ayaa ahaa muddooyinkii dambe mid si weyn uga shaqeeya degmada dhoobley ee gobolka jubbada hoose islamar ahaantaana qaar badan oo ka mid ah bulshada degmada u noqday ganacsiyo ay nolol maalmeedkooda ka soo saartaan una fudeediya bulshooyinka ku kala nool degmada dhoobley iyo dalka kenya dirista lacagaha iyo sidoo kale kala bedelidda sarrifka lacagaha qaar ka mid a bulshada magaalada dhoobley oo barnaamijka ganacsiga ku waraystay ayaan wax ka weydiiyey sida adeega embeesa uu ugu fudeediyey waxyaabaha ay uga baahnaayeen dalka kenya sida lacagaha hadday noqon lahayd mid ay iyagu u diraan eheladooda ku sugan gudaha kenya sidoo kalena xaggaasi looga soo diro iyo sida looga maarmay lacagihii kaash ahaan loo qaadi jiray ama lala safri jiray waxaan kaloo weydiiyey adeegyada kale ay ka helaan xarumahan ganacsi ee embeesada axmed cabdiyaar la yidhaahdaa bulshada dhowley ku nool ayaan ka mid ahay oo embeesooyinka wax ka dirsata ayaan ka mid ahay embeesada wax fara badan bay fududaysay oo waxyaabaha ay fududaysay waxaa ka mid ah dad badan oo waxaa jira faamiligooda iyo xaggaa jiraan ama lacaga xaggaa looga soo diro ama halkan lacaga ka diraan marka wax badan bay ganacsigaas embeesada wax badan buu magaalada dhoobley ahaan iyo bulshada dhoobley wax badan buu u fududeeyey baan isleeyahay sida macnaha dadka ciyaalkooda mar walba la xiriiro oo bishii markay dhammaato bilaha ahoo lacagaha ugu diraan dadka ciyaalka ee macnaha waxbarashooyinka xagga ka jiraan oo kale waxaan isleeyahay wax fara badan bay embeesada macnaha yee fududaysay waana ganacsi marka muhiim ahoo waxyaabihii kenya loo aadi jiray ama qofkii lacagaha waagii hore intaynan imaanin waraaqaynta loogu xira lacagaha loogu dhiibi jiray ama basaska loo raacin jiray tiibaa macnaha waxaan isleeyahay yaa aad macnaha macnaha looga reestay wax badan bay fududaysay baan isleeyahay aniga shaqsi ahaantayda magacayga waa cukaash maxmed axmed nin horta adeega embeesada waa waxyaalo badan buu fududeeyey intuu kusoo biiray magaalada waagi hore dhibaato badan baa jiri jirtay dhibaatadaasoo ka mid ah markaad damacdid inaad soo adeegato mise wadankakii aad kasoo eegato ama qaxootiya ha noqoto mise gaarsa ha noqoto amaba nairobi ha noqoto waxaad jiri jirtay in la raadiyo lacag kala bedelasho mise wareejin la raadiyo amaba qofkii lacag uuajira uu qaado xag uu geeya dhici jirtay balse hadda tii way ka fududaatay oo adoo gurigaad iska joogtaad embeesa u tegaysaa ninka baad lacagta geynaysaa lacagta iidir baad dhehaysaa sarrifka wuu kuu fududeeyey lacag darmada wuu noo fududeeyey marka waxaa la jira wax badan baa ambeesada ay ka badashay xagga lacag wareejinta mise xagga ganacsiga aad baa noogu fududeeyey anigu aragtidayda